dhibaatada dhanka guryaha waa mid soo jiitamaysay afartii sano ee lasoo dhaafay guud ahaan dadka ku nool magaalada toronto gaar ahaan dadka u dhaqaalahooda hooseeyo ayuu saameyn weyn ku yeeshay korarka qiimaha iyo kirada guryaha magaalada soomaalida ayaa ka mid a dadka ka cabanaya culayska dhanka guryaha waad mahadsan tahay xuseen xaaji haddii aan ka hadlo korokaca kiraynta guryaha magaalada halkii qol ayaa waxaa lagu yidhi laba kun iyo lix boqol oo dollar lagu daray korontada guriga biyahaaga iyo baarkinka runtii waa wax laga yaabo in lagu dhaho hal qol lacagta intaas la eg duqa magaalada toronto olivia jow tan iyo markii la doortay bishii julaay ee sanadkii hore waxay ku celcelisay wax kaqabashada kirada iyo qiimaha guryaha oo u muuqdaa kuwa kusii adkaanaya dadka degan magaalada dowladda hoose ee magaalada toronto oo kaashanaysa tan gobolka iyo tan federaalka ayaa malaayiin dollar dhowaan u qorshaysay dhisidda guryo cusub si loo yareeyo baahida dhanka guryaha ee ka jirta magaalada olivia jow duqa magaalada toronto ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqday qorshe cusub oo ku saabsan in dadka ajaaniibta ah ee guryaha ka iibsanaya toronto laga qaado canshuur dhan toban boqolkiiba qiimaha uu guriga ku fadhiyo qorshahan ayaa hirgelaya bisha janawari ee sanadka labada kun shan iyo labaatan dowladda federaalk ayaa sharci ay soo saartay sanadkii tegay ee labada kun saddex iyo labaatan ku mamnuucday in muddo laba sana ah aysan dadka ajaaniibta ah guryo ka iibsan karin kanada taasoo qayb ka ahayd dadaalada wax looga qabanayo dhibaatooyinka dadka ka haysta guryaha dad badan ayaa u arka in tan ay qayb ka tahay mid lagu yaraynayo dhibaatooyinkaasi dhanka guryaha waa kan farxaan cali jimcaale oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaalida ee degan magaalada toronto oo arrinkan iga warramay waxaa jirta dad badan oo ka yimaada dunida dacaladeeda haba usii badnaadaana dadka ka yimid hong kong iyo china inay magaalooyinka canada qaarkood ay guryo badan ka iibsadaan guryihiioo faaruqan ay ka tagaan mana kireeyaan arrintaas marka waxa ay tahay waa midda koowaade hortaa in ay dadka raba inay guryo iibsadaan aan lacagta lagu qiimayn waa midda labaadee in guryo iska yaalla oo faaruq ah oo cidlo ah aan la xayirin guryaha inaan la xayirin oo isan faaruq ahaanin dad badan ayaa rumaysan in dhibaatada dhanka guryaha ay ka bilaabatay kadib markii dowladda gobolku ay meesha ka saartay sharciga xakamaynta kirada guryaha kaasoo milkiilayaasha guryaha u ogolaanaya in ay qiimahay doonaan kireeyaan guryahooda sida aan wada ognahay jaaliyaddeena soomaaliyeed ee reer toronto waxay u badan yihiin dakhliga soo gala aase qoys ahaan marka la isku daro uusan badnayn guryahana sida haddeer aad ogtahay dowladda ontario ninka qabsaday sharcigii guryaha wuu kansalgareeyey oo lagu kontarooli jiray ilaalinta sicir bararka guryaha dhibaatadu marka waxay aad iyo aad u saamaysaa gaar ahaan qoysaska carruuraha badan dadka ka faallooda arrimaha guryeynta ayaa dhibaatada dhanka guryaha u arka xaalad qaran oo u baahan in dowladaha hoose tan gobollada iyo federaalkuba ay si wada jir ah wax uga qabtaan xuseen nuur xaaji v o a toronto